dad goobjoogayaal ah ayaa arkay dadkii deegaanka oo ka guuraya xaafadihii u dhowaa xerada la weeraray ee maanda bey iyagoo ka cabsi qaba weeraro dheeri ah amaba inay dhex galaan dagaal ka dhex qarxa ciidamada ammaanka iyo maleeshiyada al-shabaab oo iyadu ku dhuumaalaysata keymaha booni canab xaaji waxay ka mid tahay golaha deegaanka ee laamu waxaana deegaankeedu uu ka mid yahay aaggan dagaal waxa ay ka hadashay dadka ka cararaya guryahooda Yeah, people are in fear actually, and uh, people have been moving from their village to the nearby town that is Hindi and Mokoe.
dadku cabsi ayay ku jiraan They are moving from waxaana uh, ay ka their guurayaan village. You know, we deegaanka have, uh, iyagoo u villages guuraya like, uh, magaalooyin yaryar places oo ku dhow like sida Mkondoni, hindi iyo we have, mukaawe uh, Sinambio.
waxaan leenahay Kausara.
deegaano sida makondoni in- iyo sinambio they are iyo kusaara ah marka dadku way cabsanayaan waana sababtaasi ay magaalada uga guurayaan balse ammaanka aad ayaa loo adkeeyey ciidamadeenna milatarigu shaqo wanaagsan ayay hayaan axaddii maleeshiyaadka al-shabaab waxay qabsadeen xeradan waxaana ay burbur u geysteen dhowr diyaaradood iyo gaadiid kala duwan ka hor intii aanay xoog uga saarin goobtan ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in saddex qof looga dila weerarkaasi kuwaasoo kale ahaa askari ka mida ciidamada maraykanka iyo laba qandaraasle laba qandaraasle oo kalena waxa ay sheegeen in la dhaawacay waxaana ay hadda xaaladoodu tahay mid degan nin ku noolaa meel u dhow xerada ayaa u guuray deegaanka hindi oo ku dhowaad shan kilomitir u jira xeradan sababo ammaan awgeed
if the- watu wanaweza enda kwa kambi kubwa kama ile yenye ambao watu wameamini haddii ay dadkani soo Na weerari sisi karaan yewe xero yewe militari kutembea sidan oo hakuna kale oo dal awood leh ku taalla maxaad is leedahay dadka caadiga ahna sida innaga oo kale waxaa jira ciidamo ammaana oo jooga balse kooxdan weerarka geysanaya waa ay og yihiin in ciidamadan ay joogaan welina waa ay imanayaan markaa ma ogaan kartid mana doonaysid inaad khatar gasho ama weerar ku qabsado u dhexeeya maleeshiyaadkaas iyo ciidamada ammaanka tan iyo weerarkii subaxii axadda kenya waxay xoojisay ammaanka gudaha iyo agagaaraha laamu ee xuduudda soomaaliya cabdulaahi halaqe oo ka faallooda ammaanka ayaa u sheegay v o e da in al-shabaab ay isku dayeyso inay geeska afrika ka samayso horumar dhinaca siyaasadda ah taasi oo ay ka mid tahay doorashada soo socota ee soomaaliya There's no good relationship between Mogadishu and Nairobi. Al-Shabaab is ma now jiro taking heshiis advantage of wanaagsan all oo u that.
dhexeeya muqdisho iyo nairobi al-shabaab ayaa hadda ka faa'iidaysanaysa taas sanadkani waa sanad doorasho kenya iyo soomaaliyaba mana lahin xidhiidh wanaagsan gabasho ayay ku jirtaa haddii wax walba ay noqdaan sida la qorshaynayo dhammaan arrimahan oo la isku geeyey al-shabaab waa ay ka faa'iidaysanayaan waxaana dhici karta in aynu aragno weeraradan oo sii kordha al-shabaab ayaa weeraro isxigxiga ka geysanaysa kenya tan iyo sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobanka markaasi oo ay kenya ciidamo u dirta soomaaliya si ay ula dagaalamaan al-shabaab